barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniin ah lix iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorka dhallinyarada magaalada caabud waaq ee dhinacyada amniga iyo nadaafadda magaalada bilic soo celinta magaalada inaan ka shaqayno sida bilicda loo soo celin lahaa magaalada oo qodobka ugu muhiimsan oo hadda aan ku bilownay uu yahay inaan dhisno boorar yar oo ku samaysan magaalada afafkeeda oan ku qurxinayno magaalada islamarkaana ku muujinayno kagana dabageynayno magaalooyinka soomaaliya ee tegey
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybta labaad ee waraysi aanu la yeelanay fanaan dhallinyaro ah oo ku heesa luqadaha soomaaliga iyo cafariga kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
dadweynaha dalka tunisiya ayaa axaddii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweyne cusub musharaxiinta tartamaysa ayaa gaaraya labaataniyo qof warar hordhac ah oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasadda ay hogaaminayaan tartanka in ka badan toddoba milyan oo qof oo u dhashay tunisiya ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada doorashadan ayaa ah tii labaad ee si xora uga dhacda dalkaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay qoryahooda cabbaysteen una diyaar yihiin in ay ka jawaabaan weerarka lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn shidaalka dalka sacuudiga trump ayaa sheegay in sacuudiga uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambeyso weerarada iyo nooca tallaabada ay ku xijin doonaan goor sii horreysay xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeyo ayaa twitter-ka soo dhigay in iiraan ay weerar aanan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida iiraan ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarka iyadoo ay ka dambeyso ugu yeertay been aada u weyn
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaf soomaaliga ee v o a ururka dhallinyarada magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud ayaa bilihii u dambeeyey door ka ciyaarayay howlo ay ka mid yihiin soo celinta bilicda magaalada iyo horumarinta dhinaca amniga waryaheena gobolada dhexe caabudda waaxid macalim isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray dhallinyarada degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud ayaa muddooyinkan waday dadaalo dib loogu hagaajinayo bilicda degmada waxaana si wada jira uga wada qayb qaadanaya qaybaha dhallinyarada faa'id cabdirasaaq cali mire guddoomiyaha dhallinyarada degmada cabuud waaq ayaa v o a uga warbixiyey howlihii ay dhallinyaradu ka qabteen degmada waxa uu sidoo kale sharaxayaa kaalintii dhallinyaradu ay ka qaadatay isdhexgalka dadka cabuud waaq iyo doorkii dhallinyaradu ay ku lahaayeen nabadda degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud
howlaha ugu muhiimsan oon qabanay waxaa ka mid a kow amniga degmada oo run ahaantii aan qeyb lixaadla ka geysanay awal horena aan ahayn ciddii dhallinyarada degmada xaabud waaq ay ahayd cidda amniga maanta xaabud waaq ay haysato soo celisay qodobka koowaad oon qabana waa amniga oo prioritiga koowaad dhalinyarada u ah maxaa yeelay amniga waa meesha keliya ee dhalinyaradu ay waxna ku baran kardho waxna kuna shaqaysan kardho kuna horumarin karta deegaanka oo la-aantii ay wax soconaya aysan jirin qodobka labaad oonu qabanay waxa weeye bilic soo celinta magaalada inaan ka shaqayno sida bilicda loo soo celin lahaa magaalada oo qodobka ugu muhiimsan oo hadda aan ku bilownay uu yahay inaan dhisno boorar yar oo ku samaysan magaalada afafkeeda oan ku qurxinayno magaalada islamarkaana ku muujinayno kagana dabageynayno magaalooyinka soomaaliya ee tegey kaasay ku qoran tahay kusoo dhawow caabud waaq iyo barnaamijka muujinaya in caabud waaq ay tahay xarunta tacliinta galmudug inay tahay xarun nabdeed barnaamijyadaas oo dhan baan qabanay waxaa kaloo barnaamijka saddexaad oo hadda aan ku dhex jirno islamarkaana meesha fiican noo maraya ah barnaamijka isdhexgalka bulshada caabud waaq in lixda xaafadood oo caabud waa ay ka kooban tahay in isdhexgal u samayno in habeen walba xaafad ka mida lixda xaafadood aanu ku qabano xaflad lagu casuumayo dhalinyarada lixda xaafadood oo kale iyo haweenka iyo culummada iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanka iyo maamulka taasoon uga hadlayno sidii amniga degmada loo horumarin lahaa sidii amnigu u noqon lahaa waxa koobaad oo ree caabud waaqa ay ilaalsadaan qodobka labaad oo looga hadlayo waxa weeye sidii deegaanka loo horumarin lahaa hadday xag caafimaad noqoto caafimaadka degmada sidii loo horumarin lahaa hadday xag waxbarasho noqoto ka dhalinyaro ahaan doorka aan ku leenahay inaan ka qaadano doorkeena inaan ka qaadano horumarka deegaanku ka socdana inaan doorkayga ka qaadano waxyaalo badan oo noocaasaan qabanayna muhiimadeenuna waxa weeye caabud waaqoo nabada caabud waaqoo horumarsan cidda keeni kadha waa dhalinyarada maxaa yeelay baawurka carigaan waa dhalinyarada boqolkiiba siddeetan dadka ku nool caabud waaq waa dhalinyaro maadaama boqolkiiba siddeetan yihiin inay boqolkiiba siddeetan talada caabud waaq yeeshaan in boqolkiiba siddeetan horumarka caabud waaq ay yeeshaan caabud waaq muddo dheer waxaa ka soo jira amni xumo laakiin falilaahi alxamdu maanta waxaa ka jira amni lagu kalsoonaan karo sababna waxa u ah dhalinyarada oo kaashanaysa hooyooyinka odayaasha iyo maamulka degmada amnigii noocaasa inaan ilaalino inuu horey socdo marka labaadna aan barnaamijyada lagu horumarinaya dhalinyarada sida in dhalinyarada loo sameeyo kilif iyo xirfado ay ku shaqaystaan maadaama aan ognahay maanta dhalinyarada cariga yihiin dhalinyaro aad u shaqeeya oo inta shaqaysa boqolkiiba shan ay shaqayso inta ay camal la-aan geedaha la joogto dadaalada dhalinyarada ay kaga qayb qaadanayaan ka shaqaynta deegaanada ay ku sugan yihiin ayaa ahaa mid muddooyinkan xowli u socday waxaana dhalintu ay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanadooda iyo gacansiinta maamulada ka jira deegaanadaasi axmed maaweel salaad ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay qayb ka yihiin dhismaha jaamacadda ummadda faraceeda cabudwaaq islamarkaana ay jiraan dadaallo kor loogu qaadayo xirfadaha dhalinyarada oo ka socda degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud annaga ka dhalinyaraana waxaanu ka shaqaynaynay muddooyinka ugu dambeeyey isxilqaan oo ah isxilqaan ku dhiso jaamacadaada isxilqaan ku dhiso waddooyinkaaga isxilqaan ku dhiso bilicda degmada marka isxilqaankii oo noo socday baanu kortiisii kasii wadnay jaamacadiina meel fiican ay noogu maraysaa waxaa jira laba iskuul oo farsamada gacanta ah oo degmada ka dhisan labada iskuulna waxaa lagu baraa sida farsamada gacanta oo ay dhalinyaro badan iyo isugu jira gabdho iyo hooyooyin iyo ay kaga faa'iidaysteen inay wax ku bartaan oo maanta ay nolol maalmeedkooda kula soo baxaan waxaa ka mida sida harqaanka oo kale sida waxaa ka mida korontada oo kale waxaa ka mida cilaansaarka oo kale sida waxaa ka mida combyuutarka oo kale sida makaanibnimada oo kale oo dhalinyarada wiilashaa la barahayay iyo sida xirfadan korontada oo kale electroniga ah iyo sida faryaamada oo guryaha ama jiingadaha loo saaro ama ulwaaxda loo saaro baa ka mid ahaa waxyaabihii la barahayay dadka ma ka faa'iidaysteen dhalinyarada degmada haa way ka faa'iidaysteen oo waxaa la odhan karaa boqolkii toddobaatan waa ka qayb qaateen wayna haddana waa socdaayo ololihii weli muu istaagin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatana aynu wada dhegeysanno fanaanka zakiyara iyo heeskiisii ilwaad
umanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanahaorqornaa'ilwahada qora taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana umanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa lagu shuursana ka shaqahayibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisanaalla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qihiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol sameeya qosol fiicana alla quruxsana qaabsamayo takhalanjad iyo qiimaysana hallaqaaya iyo qalbi xaarana boqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dhabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dhabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga necba xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga necba alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo oo qornaa ilwahadu qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana umanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha oo qornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana umanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa la qushuucsanaa ka shaqa hayibtaa qiiraysanaa qadir baasimeeyartu qaniisana indhihii qabtaa la qushuucsanaa ka shaqa hayibtaa qiiraysanaa qadir baasimeeyartu qaniisana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dhabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dhabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga necba xurmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga necba alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad iyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjad heesta ilwaad iyo fanaanka zaki yare ayaanu intaasi kaga gudbaynaa halka aad kala socoteen waa v o a todobadka hore waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay muuse axmed xamadu oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee kooxda haldoor ee dalka jabuuti waxa uu ka sheekeeyey fankiisa iyo heesaha uu qaado oo isugu jira af soomaali iyo af cafari qaybtan waxauu kaga hadlayaa heeso uu u qaaday xaaskiisa waxaa magaalada jabuuti ku wareysatay ee wariyaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax
dee xaaskaygu heesun umaan heesin heeso badan bay iyay igu leedahay oo aan u heesay nifkaygana iminka laba toddobaad inaa ka hadhaw maliya sebtombar shan iyo tobankaygan heesta iminka ku sheegi kuna qaadi heesta samiya ilwaadey soo jeeday rumaadey darman aan kula simo kula simo dhaayaha masaarin samiya ilwaadey soo jeeday rumaadey darman aan kula simo kula simo dhaayaha masaarin ada ugu sareeyo ugu sitaa hablaha dhaqan suubanaantiyo suuradaadiyo muuqa ayniga ayniga kaga sode ada ugu sareeyo ugu sitaa hablaha dhaqan suubanaantiyo suuradaadiyo muuqa ayniga ayniga kaga sode galliban sadaalinayay inaan guri salka u taagno gallinbaan sadaalinayay inaan guri salka u taagno haddaan saakaba lamaanenahay waa saatir mahadii samiyaa sow jadayday alloo sama kuwaarna
maxaad doonaysaa xagga inaad ka tiraahdo afarsan guurad aroski hambalyo hambalyo ayaan ka leeyahay ajadid hambalyo baan ka leeyahay kheyr baan u rajeynayaa sidaa in ka badan sidaan iskula noolaano ayaan ilaahay nooga baryaya dadka kale jecelna dee sidaa isku xajiya waan leeyahay sidaa iskula noolaada waan leeyahay furfuris iyo qaadiga naga yaraya waan ka leeyahay inkastoo iminka laisku yaraya xun yahay iminka hadda waxaa badanaya furitaankii iyo problemkii iyo dadku hadda isguursaday dhallinyaradii bay haddana isfurayaan beentaa maaha waa ina isfahmaa weyaan oo isku marka la dhiso responsaabilityan mas-uulka marka xilka la qaato inkastoo inaa laga soo baxo lakala roonaado jeceelkiina si fiican loo xajiyo taawaa dardaarankean annagana ilaahana naasturo walaalina naasturo heesaha markaad guriga joogtood xaaskaaga la joogtood iska toocsanaysaan marmar ma jiraan heesahaad iyada u qaado codkaaga macaan ugu qaado haddii jiraan maxaa ka mid a haa may heesaha dee in yar xooga hadda yara cadhado heesan baan ku yara qaboojiya waxa iyadu gaaru leedan baan ku qaboojiya heesaha kale kuma sasabo maaragta markaa waa qosushaa subaxan isbaranen dhayaha ku saaran suuradaada wacan saamihay saamiyay deeqdo intaan bay ku qosashay
marka waxaa lii fanaaniintu dumarkooda kama xanaaqaanba waayo markasta xabad yar hoos macaan bay ugu tuuraan waa ka waa sidaa weyaan fanaan iyo jaceyl iyo reerku wuu isku wadi karaya
bal ereyada heestan madax wareer haddaad afar iigu sheegto aan haddana haddaad soomaaliya igu turjumi karayso
heestan madax wareer wallaahi waa hees gabadh oo nin ah khaymisoyan marka dhalintii iyo ciyaalkii o dhan ba ka helay marka madax wareer ayaad igu noqotay iyay ka dhigan tahay mubiriiltake mubiriiltake iyay ka dhigan tahay marka jaceyl buu ka hadlayaa jaceyl sida isla bilaabeen iyo iminka sida ay gabadhu isku bedishay iyo sida ay isagu quruxdeedii gabadh qurux aada u badan bay ahayd marka maskaxadna waa yareed marka ku daalay aakhir wuxuu yidhi dee hadeed waan had- madaxweyne baqow noqotee hadeed waan ku daayey waxaad doontid yeelo hadeed waan ku fasaxay buu ka leeyahay eryadan kuga heesi karaya gurasini kaxanigandi manumayuy hamigadake gurasini kaxanigandi manumayuy hamigadake
waa hagaag dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa fanaanka muuse waa xamadu oo ah muuse axmed xamud oo ka mid ah fanaaniinta haldoor ee dalkaasi jabuuti waxaana uu u waramayey wariyaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax halka aad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
wararka ciyaarahana horyaalka premier league ingiriiska laba kulan ayaa xalay dhacay waxaana kooxda arsenal oo fiidkii shalay la ciyaartay kooxda watford ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah arsenal guul- guul ay gaari lahayd ayay iska tuurtay waxaana iyadu ay ahayd kooxdii horkacisay ciyaarta intii socotay laba gool ayayna kaga horeysay kooxda watford labada gool oo uu u dhaliyay ciyaaryahan obamian oo weerarka uga ciyaara laakiin waxaa ka daba tegay ciyaartoyda watford oo laba gool oo ay dhaliyeen qeybtii labaad ee ciyaarta ku barbareeyay ciyaartoyda kale ah tom cleverley iyo ciyaaryahan roberto Bareye- bareyra ayaana goolasha u kala dhaliyey kooxda watford ciyaarta kale waxay dhex martay eh, everton iyo bournemouth waxaana saddex iyo hal ay guusha ku raacday kooxda badda cagta ee a f c bournemouth sabtidii horyaalka ingiriiska dhowr ciyaar ayaa dhacay dhowr kulan ayaa dhacay waxaana ka mid ahaa kooxda manchester city oo ku dhacday in ay ka badiso kooxda norwich waxaana saddex iyo laba ay guusha ku raacday manchester city liverpool ayaa guuldarada manchester city ka faa'iidaysatay oo kordhisay dhibcaha ay kaga horeyso waxaana saddex iyo hal ay ku qabatay newcastle manchester united hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda leicester tottenhamna waxa ay afar iyo eber ku dharbaaxday naadiga crystal palace horyaalka talyaaniga ee zeriada dhowr kulan ayaa dhacay axaddii shalay galab iyo weliba xalay kooxda milan ayaa hal iyo eber uga badisay verona goolka keliya oo ahaa rigoore waxa uu dhaliyay ciyaaryahan christoph biontic waxaana uu ahaa goolkiisii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan saddexda kulan ee lasoo dhaafay eh, oo- ee u- ugu horreeyay horyaalka talyaaniga wax goolal ah ma uusan dhalin marka laga reebo goolkii xalay barmo waxaa roma waxa ay afar iyo labo ku dardartay sassuolo afarta gool oo yimid qeybtii hore ee ciyaarta waxaa u kala dhaliyey ciyaartoyda cristante aden jeko mikatrian oo kooxda ku cusub oo kulankiisii ugu horreeyay u saftana hal gool ayuu dhaliyey Eh, goolka afraadna ciyaaryahan colifert ayaa u keenay ciyaarihii kale ee dhacay genoa laba iyo hal ayay kaga badis aan idhaahda atlanta laba iyo hal ayay kaga badisay genoa bolonia iyo bresia afar iyo saddex waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee bolonia lazio waxaa ka badisay eh, spal oo ku garaacday laba gool iyo gool dhinaca spain eh, waa horyaalka dalkaasi spain ee la liga ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa spanyol oo laba iyo hal uga badisay eibar deportiva alaves waxaa ka badisay sevilla oo hal iyo eber dirtay qaranaada laba iyo eber ayay uga awood roonaatay kooxda celte vigo Eh, real valladolid iyo asusunana waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah kooxaha barcelona iyo real madridna ciyaarihii ay sabtidii ciyaareen guulo ayay gaareen kooxda real madrid saddex gool iyo labo ayay kaga badisay labante halka barcelona ay valencia shan gool iyo labo ku dharbaxday atletic madrid oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee horyaalka spain waxaa ka badisay eh, kooxda real sociedad oo ku garaacday laba gool iyo eber dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa nageynta
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaal halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu wada dhegeysano fanaanka cawaale aadan iyo heeskiisa
Oh
heestaasi uu ku luqaynaya fanaanka cawaale aadan ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay duhurnimadan maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Bad, Kumar, Lugo, Islam.